odhaah ayaa jirta dalka britain siyaasadda toddobaad aad ayuu ugu dheeryahay shalay ra-iisul wasaare riishi sunaag maalintu aad ayay ugu dheerayd bilowgii dooda sharciga loo bixiyey ammaanka ruwanda xubnaha xisbiga talada haya waa ay ku kala qaybsanaayeen bilowgiiba garabka dhexe ee xisbigu waxa ay ku doodayeen inay u cadayn doonaan sharciga cusub haddii ay dowladdu halkaasi ku joojiso waxyaabaha uu ka kooban yahay oo aanay sii adkayn garabka midigta ee isla xisbiga talada haya waxa ay diideen in ay taageeraan qorshaha ruwanda haddii aanay dowladdu sii adkayn oo wax weyn ka bedelin qorshaha laakiin ugu dambayntii toddobadii fiidnimo ee xilliga britain shalay ayaa xubnaha baarlamanku u dareereen codayn sidii caadiga ahaydna waxa ay kala mareen labadii albaab xisbiyada mucaaradku markii horeba waa ay diidanaayeen qorshahan iyada oo xisbiga ugu weyn ee mucaaradku oo la saadaalinaya inay noqdaan dowladda dambe ay sheegeen inay sharcigan baabiin doonaan xitaa haddii uu ku guulaysto iminka ra-iisul wasaaruhu sidee haddaba ayay wax u dhaceen ilaa maalintii salaasada gelinkii hore golaha baarlamanka britain ayaa ka doodayay sharciga qorshaha ruwanda isaga oo ra-iisul wasaare riishi suuna geed sare iyo mid hooseba u fuulay sidii loo ansixin lahaa qorshahan tan iyo markii lasoo bandhigay bishii abril ee sanadkii labada kun iyo laba iyo labaatankii ugu dambayntii waxa uu codeeyey sharciga ruwanda saddex boqol iyo saddex iyo toban xildhibaan waxaa diiday laba boqol iyo sagaal iyo lixdan xildhibaan waxaana uu ku guulaystay afar iyo afartan cod haddaba marka hore maxay ahayd codayntii shalay ka qabsoontay baarlamanka britain su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim hirari oo ka faallooda arrimaha britain lana socday codaynta cabdixaafidow waxaad ogeyd in bishii hore ay maxkamadda waddankan ugu sarreysaa ay sheegtay inay ruwanda oo ay dowladdu doonaysa inay geyso dadka magangeliya doonka ah aanay ammaan ahayn dowladdu sharci cusub oo sheegay inay ruwanda ammaan tahay ayay soo saartay bishan bilowgeedii waa markii ugu horreysay ee laga dooday sharcigan doodaas oo la yidhaahdo akhriska labaad lama arka dowlad marka ay sharciga baarlamanka keentaba markiiba dee ku jabta laakiin maadaama uu sharcigani xaasaasi uu yahay xisbiga talada haya laftigiisuna uu aada ugu kala qaybsan yahay garbaha kala duwan ee xisbiga muxaafidka ah ayaa siyaabo kala duwan sharcigan uga soo horjeestay garabka bidixda ah ee xisbigu waxay u arkeen inuu sharcigan cusubi adag yahay oo uu qarka u saaran yahay inuu xeerarka caalamiga ah jabinayo halka kuwa garabka midig ee isla xisbigu ay iyaguna sheegeen inuu sharcigani jilicsan yahay oo ay tahay inay dowladdu ay adkayso inkasta oo iminka riishi suunaag uu ku guulaystay codayntan laakiin weli waxaa jira xubno ka mid ah xisbigiisa oo doonaya in wax weyn laga bedelo sharcigan sheegayna in aanay sidaasi kaga hadri doonin xubnahaasi oo aan iyagu u codayn sharciga oo ka aamusay haddaba ma lo odhan karaa codayntii shalay waxay ahayd guushii ay dowladdu doonaysay inay qaxoontiga kasoo gudbo biyaha u dhexeeya faransiiska iyo britain u geyn lahayd ruwanda mise weli fari kama qodna waa kan mar kale maxamed waa markii ugu horreysay ee sharcigan laga doodo sidai aan hore usoo sheegay waxaa laysku soo laaban doonaa bisha january ee sanadka cusub haddii ilaahay ka dhigo markaasoo sharcigu u gudbi doono waxaa la yidhahdaa akhriska saddexaad ama heerka guddiga hadda qodobada muhiimka ah ee sharcigunbaa laga doodayaa marka dambe qayb qayb ayaa sharciga loo mari doonaa warar baa jira sheegayey in ay dowladdu u ballan qaaday garabka midig ee xisbiga in ay marka la gaadho heerka dambe ee saddexaad oo kale ay wax ka bedeli doonaan aqalka hoose markuu sharcigani dhaafana dee waxaa la gaari doonaa maaragtay aqalka sare ama house of lordska la yidhaahdo halkaana waxaa jiri doonaa in de iyadana maaragtay aad looga doodo oo maaragtay lagaba yaabo maaragtay dib loogu soo celiyo dowladda oo la yidhahdo bal hadda dib uga fiirso habeenimadii xalay ra-iisul wasaare riishi suunaak waxa uu seexday iyada oo culayskii ilaa shalay haystay qayb ka mid ah ay ka degtay laakiin wuu dareensan yahay inuu hoggaankiisa dusha ka saaray sharci lahaa khatartiisa inaan loo codayn bilowga sanadka cusub waxaa bilaamaya dooda ah in sharcigan weli wax badan laga bedelo waxa aanu u muuqdaa nin sigtay in aanu nabadgelin laakiin wakhtiga ayaa sheegi doona cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london